Deegaanka ceeldheer ee maamulka Galmudug ayaa waxaa ka jira baahiyo dhanka caafimaadka ah kaas oo bulshada aad ugu baahi qabaan wakhtigan. Gudoomiyaha deegaanka ceeldheer Siciid Cali Shire iyo maamulaha isbitaalka Dr. Said Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa codsi u diray dowladda federaalk Soomaaliya, hay-adaha samafalka, wasaaradda caafimaadka Galmudug iyo cid kasta oo ka shaqeysa horumarinta caafimaadka bulshada in si degdeg ah deegaanka loo soo gaarsiiyo adeegyo caafimaad oo bulshada wakhtigan ay si aad ugu baahan yihiin. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen ka labaad wasaaradda caafimaadka oo maaragtay laga fiirsay arrimo badan oo maaragta muhiimna u ahaa maaragta looga qabtan waa u mahad celinaa waxaa kaloo aan meesha ka baxsanayn jaaliyadda oo maaragtay garab weyn ka qaadatay waxaan marka si guud ahaan oo ama maamul ahaan ama jaaliyad ahaan ama maaragtay ka degaan ahaanba u codsanaha anoo magacii deegaanka ku hadlaaya degmada haaldheer ku hadlaaya in maaragtay isbitaalkaas sidii maaragtay wax way loo bilaabay yihiin qalabayntiiyana loogu dhamaystiri lahay si aan uga kaaftoono in maaragtay la aado meelo dheedheer oo masaafaan loo aado maaragta caafimaad intaasaan ka codsanaa maamulka iyo jaaliyaddu inay maaragtay garab wixii ka dhiman isbitaalkaas in nalala dhamaystiro
dhalinta kale ama waxgaradka kale ama aqoon-yahanada kale ee deegaanka soo jeeda ayakana insha allah waxaa urajeynayaa insha allahu tacaala inay ka qayb qaataan horumarka iyo siyaataanka horumarka caafimaad ee deegaanka ka jira waxaana rajeynayaa insha allahu tacaala in horumar ballaaran laga sameyn doono adeegyada caafimaad ee deegaanka deegaanka ceeldheer ee gobolka galgaduud oo ka mid ah deegaanada soo koreeya hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa uu wakhtigan wajahayaa baahiyo dhanka caafimaadka ah xilli deegaanka goorsii horreysay ay dadka deegaanka si isxilqaana ku dhisteen xarun caafimaad taas oo wakhtigan aan dabooli karin baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka iyaguna maamulka deegaanka uu codsaday in si deg deg ah adeegyo caafimaad loo soo gaarsiiyo deegaanka ceeldheer ee gobolka galgaduud kaas oo bulshadiisa wakhtigan baahi weyn ay u qabaan helitaanka adeegya caafimaadda